barnaamijka dhallinyarada maanta
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
waa duhur isniin ah bisha sebtembar waa shan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashicuud iyo anaa ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku hayno waxaa ka mid ah dhallinyaro ku nool magaalada ceerigaabo oo soo kordhiyey shirkado dalxiisayaal ah oo dadka jecel inay booqdaan goobaha qurxoon ee ku yaala gobolka sanaag markaanu eegnay baahida dadku u qabaan inay dalxiisaan iyo fursaddaas oo aan jirin ayaa waxaan ugu dhalaatay inaannu buuxinno fakadaas waxaanu ku noolnahay deegaan ah deegaanka ugu qurxoda badan somalilan waa ceergaabo oo duleedkeeda daala ku taalo sidoo kale dhegaystayaal waxaan idiin haynaa waraysi ku saabsan ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka
dhinaca heesahana barnaamijka kama marnaa waxaana ka mid ah heesahaan idiin hayno
heestaas sheekooyin kale iyo weliba xubintii ciyaarahabaa goordhow ayay inoo soo socdaan marka hoose marka horese kusoo dhowaada qodobo ka mida warkii dunida xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka john kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka sergey lafrof ayaa maalintii labaad ku guuldaraystay inay isla meel dhigaan heshiis xabad joojineed oo ka dhaca siiriya kaas oo u oggolaanaya in gargaar bini'aadanimo oo beeri dheeri ahi uu gaadho dadka dagaaladu ay saameeyeen ee ku nool dalka siiriya hogaamiyaashan ayaa ku kulansan dalka shiinaha halkaas oo uu ka socdo shir madaxeedka wadamada labaatanka ama g heshiiska xabad joojineed ee la gaadhayo ama ay tahay inay dhinacyadu isla gaadhaan ayaa saameyn ku yeelanaya dhinacyada xukuumadda siiriya oo taageero ka hesha ruushka iyo kooxaha mucaaradka siiriya oo iyaguna taageero ka hela xulafada maraykanka taas oo haddii heshiiska la gaadho kor u qaadaysa in malaayiin siiriyaan ah loo gurmado oo cunto iyo daawooyin la gaadhsiiyo iyadoo ay soo wajahayaan cadaadis caalami ah oo isa soo taraya ayaa dalka ay dagaaladu la degeen ee koonfur suudaan waxa uu oggolaaday in ciidamo gaaraya afar kun oo ah xoogagga ilaalada gobolka oo uu bishii hore meel mariyey golaha ammaanka ee qaramada midoobey la geeyo go-aankan maalintii axadda ee shalay uu gaaray madaxweyne silvakiir kaas oo bishii agost diiday askar nabad ilaalin ah oo dheeri ah ayaa timid maalin kadib markii xubnaha shan iyo tobanka ah ee golaha ammaanka ee qaramada xubnaha golaha ammaanka ay booqdeen caasimadda dalkaasi ee jubba si ay cadaadis ugu saaraan mas-uuliyiinta sare iyo in ay meel mariyaan xoogagan cusub hadal ay si wada jira usoo saareen dowladda ku-meel gaarka ee koonfur suudaan iyo xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa isku raacay in baahida bini-aadminimo iyo tan amni ay qabaan dadka reer koonfur suudaan ay laga maarmaan tahay in mudnaanta la siiyo
dubar wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan inta badan dhallinyaradu waxay ka mid yihiin ganacsatada abuura fikrado ganacsiyo qaarkood aanay somalilan hore uga jirin cabdinaasir axmed xaaji aadan waxa uu ka mid yahay dhallinyarada fikradaha ganacsi soo kordhiyey waxaanu magaalada ceeri gaabo ee xarunta gobolka sanaag ka hirgeliyey shirkad u fududeysa dadka dalxiisayaasha ah in ay tagaan goobaha dalxiiska ee gobolkaasi ku yaala wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye oo safar shaqo dhowaan ku tegay gobolkaas ayaa la kulmay cabdinaasir waxaana ugu horreyn weydiiyey fikirkan ganacsi ee uu sameeyey
fikirkan aanu sameynay wuxuu ku qutomaa dalxiiska somalilan markaanu eegnay baahida dadku u qabaan inay dalxiisaan iyo fursaddaas oo aan jirin ayaa waxaanu ku dhalatay inaanu buuxino fakadaas waxaanu ku noolnahay deegaan ah deegaanka ugu quruxda badan somalilan waa ceergabo oo duleedkeeda daala ku taalo gobolka sanaag leh goobo taariikh ah sida waamidhisho oo ah dhulbeereed oo biyihii qulqulayaan waxaanu haynaa dayaxo waxaa jira meelo badan oo ay dadkii jecel yihiin inay arkaan marka dadkaas ayaan rabnaa dalxiisayaasha somalilan ee dalka gudahooda jooga inaan u abuurno siday u dalxiisi lahaayeen oo aan u keeni lahayn daalo u keeni lahayn midhisho u keeni lahayn dayaxa dhammaan gobolka sanaag oo dhan marka si aan taas u sameyno waxaanu sameynay waxii loo baahnaa meelihii dadku kusoo deegi lahaayeen oo ah dhismayaal waaweyn oo qurux badan oo hurdooyinkii leh oo qalabaysan inaan u sameyno hodhelo waaweyn iyo meelihii ka cunteyn lahaayeen kafateriyooyinkii meelihii oo ay taandhooyin uga dhisi lahaayeen ee miyadaha iyo goobihii dalxiiska oo dadku iman lahaayeen oo cuntadii loogu qali lahaa iyo agabkii loo sameyn lahaa markaan intaa sameynay iminka waxaanu qorshihii ku jirnaa ama sameyntoodii ku jirnaa inaanu ka furno hargeysa iyo burco iyo gobolada kaleba goobo yacni dadku iska diiwaangeliyaan waayo cabdinaasir waxaa jira een, deegaamadan horeba oo ugu yaalan somalilan Ah, meelo loo dalxiis tagana way ahayd lagana yaabo dad badan oo imikaba gobolka sanaag dad ku dhaqana ama gobolada kale ka imanayaaba inay imika tagaan adeegan inaad qabataan waxaa idiin muuqday kalifi muxuu yahay adeegan waxaa nagu kalifay inta badan dadku way nala soo xidhiidhaan waxay jecel yihiin inay yimaadaan ceer gaabo marka waxaan jirin servicekii ama adeegii ayaan jirin halkan aanay ka helayn meelihii ay degi lahaayeen meelihii ay ka cunteyn lahaayeen meelihii dadka geen lahaayee dalxiis eh, dalxiiska u tegi lahaayeen ciddii yacni hagi lahayd ama oo aan lahayd tourist guide oo kale oo aan lahayd ee meelihii soo kala tusi lahayd taariikhdii iyo asaartii iyo wixii jirtay ciddii uga sheekeyn lahayd marka waxaan rabnaa baahidaa jirtay inaanu buuxino si dadkii uu qofkii isagoo faraxsan oo habi ah oo aan dhibaato iyo howl badani ka bixin kharash yar oo aan culays ku ahayn isagii ah ay jirto oo uu ku yimaado waxyaabaha kale oo aadka noo dhiirigeliyey inaan waxyaabahan sameyn waxaa ka mid ah wadada imika la sameeyey oo ahaa awel waanu ka go'doonsanayn gobolada kale somalilan macni waa wadada isku xidha burco ilaa maayo ceer gaabo wadadaas ku xidha burco iyo ceergabo ayaa noo sahashay inaanu riyadan ka dhabayno cabdinaasir waxaad ii sheegtay fikirkan halaburkiisa inaad adigu lahayd iyo curuntiisa la timid Een, adeega doonsan fidisaana aad buu u ballaadhan yahay yaa kula shaqaynaya adeegan waxaa ila shaqeynayaa dhalinyaro kale oo aanu fikir ahaan ku wada midaysannahay sidoo kalena dhaqaalaha laftirkiisa oo aanu ku sameynay waa waxyaabo aan anagu keensanay tusaale ahaan oo kale meelaha waaweyn oo yacni qasriyada la degayo oo dadka lagu sii diyaarinayo annaga markaa waxaanu jeclaysanay inay noqoto wax dhalinyaradu ay leedahay oo iyadu samaysay door noocmaa bay ka qaadanaysaa shaqa abuurka arrinta waxay ka qaadanaysaa shaqo abuurka kaalin mugle oo weyn oo la xadle maxaa yeelay waxaanu karaysan doonaa gawaari badan gawaarida badan yacni lacag bay ka heli doonaan M- waxaa meelaha tulooyinka ama deegaanadaanu teegi doono oo dhan dad baa jiraya u shaqayn doonaa sidii hagee dalxiisooyin kale inay noqdaan ama tourism guide oo kale waxaa jiri doonaa meelahaas in cuntooyinka laga cuno waxaa jiri doontaa in dadkii magaalooyinka imanayay ay yacni dhaqaalihii magaalada kor u qaadaan ama local economygii Eh, lacag badan bay dadka dalxiisayaasha ahi ku isticmaalayaan tuulooyinkii iyo magaalooyinkii iyo dhulkay marayeen taas waxay kor u qaadaysaa in ganacsigii ama dhaqaalihii dalka gudihiisii ama deegaanada la imanaya uu kor u kaco markaynu ka hadlno fikirka baaxadda leh wadaan iyo hawshan imika a bilowdeen dadka qaar baa isweydiin karaya dhaqaalaha yaa ka saaciday Een, waxaan anaga horta u aragnay waxyaabaha ugu weyn ama ugu miisaanka weyn inuusan ahayn dhaqaalaha inuu yahay fikradda fikraddaas inayna tahay mid loo baahan yahay oo shaqeynayo xilligeeda joogta marka fikraddii ay jirto dhaqaaluhu waa wax labaad marka markaan anaga dhallinyarada isla eegnay eh, oo aanu aragnay inay waxaani tahay waxaanu anaga gudahayga samayn karno waxaanu aragnay inay tahay waxaanu buuxin karno oo lagu bilaabi karo kapitalka ama lacagta aan anagu haysano waana ku gobolka sanaag saad sheegtay waa gobol dalxiis Een, qofka aan weligii arag ee imanaya yaa hagay waxaan ugu talagalnay barnaamij dhammaystiran oo qofku intuusan iman uu garan karo waxa uu ka helayo adeega uu ka helayo shirkadayada ama ganacsigayaga taas oo aan qura ku koobnayn inuu dhul arko ama dhul qurux badan oo doog leh oo buura leh oo landscapes kala duwan leh oo xeebo leh oo eh, meelo kala duwan leh laakiinse uu ka helayo aathaar qadiima oo taariikh badani ku duugan tahay waxaanu yani adeega bixinaya oo dad taariikhdii dhulka garanaya dad yani dhirtii iyo noocyadoodii kala garanaya dadkii deegaanka ayaanu yani la shaqaynaynaa
kaasi wuxuu ahaa cabdinaasir axmed xaaji aadan oo ku sugan magaalada ceerigaabo wuxuuna u warramayay wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye
magaalada boorama waxaa ka dhisan ururo kala duwan oo dhinaca dhaqanka ah waxaana ka mid a koox lagu magacaabo balwaban dhallinyaradan ayaa hab soo jiidasho leh usoo bandhiga cayaaraha dhaqanka ee kala duwan kuwaasoo wata heese dhaqameed wariyaha v o a ee boorama haashim sheekh cumar good ayaa waraystay guddoomiyaha kooxdaasi
barnaamijkeenna dhallinyarada maanta ee idaacadda v o a waxaan ku soo qaadanaynaa naadiga ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed ee magacooga la yidhaahdo balwa baan naadigaasi oo ka dhisan magaalada boorama waxay ka kooban yihiin wiilal iyo gabdho daayar waxaan guddoomiyaha kooxda isagoo oo ku bilaabaya magaciisa weydiiyey wakhtiga ay aasaaseen naadiga ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee balwa baan
salaamu calaykum horta marka hore waxaan mahad celinayaa wariyey suxufiga mar labaadna waxaan ku aasaasannahay gobolka owdal gaar ahaan boorama magacaygu waxad fataax yuusuf xasan oonu waxaan soo aasaasanay oon aasaasannahay laba sanno waxaa noo gaar ah ciyaaraha sayliciga dhaantooyinka hirwada botorka waxaa loo waxay dhaqan soomaali ahayd weli alaana tareeni kama wadnaa maadaamaanu yar nahay oo aan dhali- dhalin yar nahay oon doonayna inaan dhaqanka soomaali oo dhan gacantaan ku hantino guddoomiye waxaa tilmaantay in naadigiinani aada ciyaartaan noocyada kala duwan ee ciyaar dhaqameedka soomaalida yaa tababarka ciyaaraha baray kooxdiinan anuba gruubka tababara anumana tababarka siiya halkeed kusoo tababaratay adu marka hore aad kusoo baratay ciyaarahan dhaqankii kala duwan And awoogay ayaa yaqaanay awoogay maan ka hoos bartay awoogayna intuu kaga tegan maana dadka sii dhe- maalgeliyaa ama si maskax geliyaa marka ma magaaladan boorama gudaheegaad ku baratay ma miyigaad kusoo baratay bal meelahaad kusoo baratay tilmaan And waxaan kusoo bartay camuud jaamacadda camuud agagaarkeyga oo xagga miyiga xiga een loo yaqaana awrdil shaylaha dhulkaasaan kasoo bartay naadigiinan ciyaaraha dhaqanka ee balwo si aad uga qayb gashaan munaasabadaha iyo tartamada miyaa laydinku soo casuumaa Een annagaa iska madax bannaan ciddii noo baahata ama xag dowladeed ha noqoto ama xag oo xaflado la furay ha noqoto ama xag xafla- xafladaha iskoolka ha noqoto annaga xafiisyaan leenahay oon ku ciyaarno midaan ku ciyaarno midaan leenahay baa jira deedna waa naloo yimaadaa waqtigaa waqtigaa ayaana loo sii dhigtaa sidaan maadaama nahay naadiga qoraatay gobolka ciyaaraha aqaana deedna saas maanugu tagnaa markaad munaasabad ka qayb gelisaan ciyaarahaad soo bandhigtaan eed halkaa kusoo bandhigtaan maxaa ka mid a waxaa ka mid ah een, sayliciga oo maanta ba la ciyaarayay bal ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee aad ciyaartaan mid ka mid ah dadka idin dhegaysanaya ha maqlaan idinkoo ciyaaraya Een, waxayna ku bilaamaysaa ciyaartani waa sida tan bayna u bilaamaysaa
waxaan moodi jiray
gabadhiitirani inay gaari tahay
waraysiyo kale oo xiiso badan kuna saabsan ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee naadiga balwa baan waxaan kusoo qaadan doonaa barnaamijyadeena kale
aad buu mahadsan yahay kaasi waxaa wariyaha v o a magaalada boorama caashay dee ciyaaray eh, hidaha iyo dhaqanka horta kooxdan balwo baan bay la baxda Ha.
marka ciyaartan haddaan maqlayna ma balwadiiba Een, abtiriska ciyaaraha Wallah, way ka mid waa tahay.
lagu kala wanaagsan Hay.
yahay. marka een, waxa kale ciyaaro kala duwan baa horta la ciyaaraa balwada saylicida mana kala qaarto anigu sida aad loogu sii kala abtiriyo Hay.
dhinaca gudaha Ay.
dhegeystayaal badan oo laga yaaba inay iga badiyaan bal laga yaaba inay dhegeysanayaan marka waxa laga yaaba haddaan dhinac u yar bato ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ismaaciilow ciidaasay ka bateen aad iyo aad qaar waxaa jira balwadan maaha laakiin ciyaaro kale waxaa jira marka dadku ay ciyaarayaan aad moodo inay macnaha xaraga badana ka buuxda aad iyo aad anigu saylicidoo kale saylicida laftigeeda abtirsiin badan leh hay oo way qaarkood kala baa- baxdaa dee dhinacyo badan ha hay mid wiilasha ciyaara mid qaarkood dee, gabdhaha een, eh, markaad eh, daawanaysid Ah.
waxaad moodaa iyadoo laga yaabo xiliyo hore in laga soo dheegtay Ah, haddana habka loo ciyaarayo iyo farshaxankeeda iyo ma garanaysaa waxaad quruxdeedaad yaabaysaa de waxaa adduunka yaala ismaaciil oo wixii hore oo la yara layara hagaajiyey laisku Xag- toostoosiyey xaggaa kalena jaandheertana markaad daawanaysid Ah, jaandheerta ciyaartan layidhaha howlabeyd oo kale tusaale Ah, ahaan inta la silaba rogaya howlaadi talislaba rogayo kale Hay.
ciyaarahaasoo kale markaad eh, ciyaaraysidna uma baahnid jimicsi ood ka maarmay
dhinaca heesaha haddaan markana jalleecno codka fu'aad cumar ee heesta arji
Yeah. haddaynu heestaas intaas kaga nimaadno haatanna dhinacii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku bilaabno qaaradda afrika waxaa xalay iyo shalay galab dhacay kulmo ka tirsan isabreebka loogu soo baxayo koobka qaramada qaaradda afrika ee dhacaya bisha januari ee sannadka dalka jabuuti oo u safray dalka toogo waxaa lagu awood sheegtay shan gool iyo waxbaa tunuusiya oo martigelisay laabiriyana waxay ugu awood sheegteen afar gool iyo gool dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo oo la kulmay dalka jamhuuriyadda afrikada dhexena waxaa ciyaartoodii ku dhammaatay afar gool iyo gool oo kongo ayaa badhisay equatorial geni waxay afar ibir kaga adkaadeen south sudan maalina waxay shan gool iyo laba gool direen xulka dalka beniin uganda ayaa gool iyo waxba dirqi ah kaga adkaatay comoros burkina fasona waxay botswana ku suldaartay laba gool iyo gool kenya oo u safartay zambiyana waxaa ciyaartoodi ay ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah dalka kongana waxa ay gool iyo waxba kaga adkaadeen dalka geni bisaw morocco ayaa labi ibir dirtay dalka south mau ambrinse algeriyana waxay lix gool shabaqooda ku shubtay xulka dalka lesotho waxaa sidoo kale dhacay kulan barbadhac ebir ebir ku dhammaada waxaana uu dhex maray dalalka niger iyo burundi dalka malawi waxay gool iyo waxba oo dirqi ah kaga adkaadeen dalka switzerland dhinaca kalena waxaa dhacay kulmo ka tirsan sreebka loogu soo baxayo koobka adduunka ee dalalka qaaradda yurub san marino oo martigelisay azerbaijan waxaa looga adkaaday gool iyo waxba jack republicna waxay ciyaartii ay la yeelatay northern ireland ay ku dhammaatay barbadhac ebir eber ah germany oo u safartay norway waxa ay ugu awood sheegatay saddex gool iyo waxba xulka dalka denmark ayaa hal iyo eber kaga adkaaday armeniya kazakhistanna waxay barbadhac laba gool iyo laba goola isla dhaafi waayeen dalka poland sidoo kale montenegro ayaa u safartay romania ciyaartaasna waxay ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah dalka lithuania oo laba gool iyo waxba ku hogaamiyey mar dalka sloveniana ciyaartoodii waxay ku dhammaatay laba iyo laba kadib markii laba gool oo deg deg ah laga dhaliyey daqiiqadihii ugu dambeeyey ee ciyaarta slovakiya oo martigelisay englandna waxaa gool soo daahay ka dhaliyey ciyaaryahan aadam lalana ingiriiska ayaa gool waxba ku adkaaday ciyaartaasi scotland oo u safartay maaltana waxay ku suldaartay shan gool iyo gool xubintii cayaarahana waana geelintaas
aad ayuu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo inoo soo koobayey wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca cayaaraha haatanna goormaa idinku dambaysay codkii hallaasiga ahaa ee fanaanadda khadiija maxamed qalanjo
heestaasi macaanaad maqlayseenna waxay gebagaba u tahay idaacaddayadii duhurnimo caashicuudiyaanoo ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed cabdi sandheere oo dhinaca farsamada ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intayn afarta kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh thank you